gaaroy xaaladan waxay bilaabatay wiigii hore ayay bilaabatay magaalo madaxdaana ka bilaabatay oo pretoria waxaa jiray dukaaman la dhacay oo soomaalidana qeyb dukaaman ay ku leeyihiin kadib waxay ku fiday gobolka gobolkan loo yaqaan howteen loo yaqaan ayaa ku fiday johannesburg iyo meelo kale ay ku fideen sababta waxa waxaan sabab looga dhigi karna sabab uga dhigaan waxay leeyihiin qof nigerianba wuxuu dilay nin tagsiila ah arrintaasaa ka bilaabay laakiin arrinta waxyaabaha mararka qaarkood oo soo celcelinaya xenophobiyada waxaa kamid ah markii shaqo la-aan ay dhacdo markii la rabo dawladda in culeys la saaro maanta shir ayaa ka furmaayay meeshan oo looga hadlaayay world economic forum shirka nolosha dhaqaalaha adduunka shir weyn oo caalamka o dhan looga soo qeyb galaya ahayd shirkaas waxaa looga hadlaya investment iyo waxaasa looga hadlaya marka waxaa laga yaabaa shirka inay kusoo aadiyeen o in arrintan dhacdo laakiin haddaan kaala hadlo soomaalida dadka wax soo gaareen ayay kamid yihiin dhimasho ma jirto laakiin boob waa jiraa dukaamin soomaalida leedahay la boobay oo la dhacay qaar aan booqanay waa jiraan laakiin wax hadda dhimasho iyo dhaawaca ma jiraan wa wa isku dad waa isku jiraan ajaanibto dhan waaye oo u badan ethoobiyan bangaladesh u badan laakiin soomaalida qeybay ka tahay dadka dadka la dhacay waa gartay marka dhinaca kale laga fiiriyo ee dalalka afrika qaarkood oo dadkooda ama lagu dhacay ama lagu dilay qof zambabiyana in la dilay ayaa baraha bulshada lasoo dhigayay sidoo kaleeto qof kaleeto ethoobiyan ayaa la hadalhayay dowladda nigeria xataa markii ay u dulqaadan weysay sida dhaca iyo dhibaatooyinka wadankaasi dadka soo galootiga lagula kacayo gaar ahaan dadka u dhashay dalka nigeria dowladdaasi nigeria way ka jawaabtay oo safiirkoodii ayay kala soo noqdeen dalka koonfur africa marka inkastoo soomaaliya iyo koonfur africa aysan wax dhibaata u dhexeenin haddana xiriirka diblomaasiyadeedna uu wanaagsan yahay maxaad u qaban kartaan dadkaasi soomaalida ah ee dhibaataysan ama hantidooda la dhacayo ama ayaga la dilayo ama dhibaatooyinka ay soo wajahayaan hadda xataa tuulooyinkii maha magaalooyinkii ayaa la isugu soo dhacay marka maxaad culaysa oo saari kartaan dowladda koonfur africa waxyaabaha horta oo ah soomaalida maxay qaban kartaa dhinaca diblomaasiyada hadda laga fiiriyo waxaan aniga iskaashi la sameynaa inta badan oo aan ka tirsan nahay urur goboleedka igad aan ka tirsan nahay ka hor bishaan intii bishaan intaan dhalan ka hor ayaan ka shirnay arrintan inay soo socoto waa ogeen waxaan protesta u gudbinay waa wasaaradda arrimaha dibadda meesha xalay ugu dambeysay anigi wasiirka ka wada hadleynay oo report aan siiyey wasiirka isoo wacay oo xaaladda igu wareysay wuxuuna raadinaya inuu la hadlo dawladda south africa la hadlo marka waxyaabaha dhacayaan markaad fiirisid xaaladaha ay jiraan markaad fiirisid waxa waa run waxay u baahan tahay labada dawladood reer dawladeed in looga hadlo marka wasiirkeeni xalay markaan wada hadalnayna maanta wuxuu ku ka shaqaynayay inuu dhigiisii koonfur africa la hadlo oo arrintaasi kala hadlo waa tahay dukaamada soomaalida ee la bilolaqeysto waa tiro intee la-eg wallahi haddii lahaa tirokoob lama hayo laakiin guddiga ku mashquulsan inay soo tirokoobaan laakiin inta badan waxay sameeyeen ganacsatada ilaaha kheer ha siiya iyo dhalinyaro is-abaabusha waxay sameeyeen inay soo rareen dukaamada badankooda loo soo raray meelo oo safe ah oo badbaado ah in loo soo raray laakiin hadda tirokoobka ayagaa ku mashquulsan oo ilaa xali dhaca waa waa socday dhac baa jira marka hadda lama dhigi karo exactly intaasaa la dhacay ama intaasaa intaasaa lasoo badbaadiyay hadda lama dhigi karo guddigaas iyo dhalinyaradaas ayaa ku mashquulsan inay soo saaraan tirokoobka noo keenaan dhalinyaro kamida dadka dhaca loo geystay oo xataa gudaha johannesburg oo meelaha weligeed ammaanka aheyd oo dadka xataa banaanada ku ganacsanaya ay usoo carari jireen ayaa hadda laftoodana soo wacay oo leh xaalada faraha ayay ka baxday xataa johannesburg inaan joogno iyo bretoria iyaaba sii adkaanaysa xataa oo dadka la dhacay ah marka dhici
waa jirtaa sare waxaan ka imid anig hadda hadda aan kula hadlaya waxaan ka imid meel tembisi la dhacay ayaan ka imid oo lagu dhacay dukaan weyn oo soomaalida iska leedahay weligeed meesha dhac kama dhicin ninka wakiilaha wuxuu ii sheegay toban sana inay deganaayeen meesha aana dhac weligeed iska dhicin problemka jiro waxa waye saharoy waa baraha bulshada ay ku xiriiraan waxa waaye waxaa lasoo dhigaa warar oo dadkii lagu kicinaayo laleeyahay hala dhaco hala marka wixii waxay waxay waxay ku kordhiyeen diimadii waxay ku kordhiyeen cabsi kale dadkii maalin kasta waxaa arkaysa facebookyadii iyo markaa whatsappyada iyo fariimo waxaa lasoo dhigaa oo dad oo ku talagalay soo dhigaayaan oo laleeyahay hala taargadgareeyo ajaanibta hala dhaco wadanka ha ka baxaano waxaas le waxaasna waxay kusoo kordhinohayeen nabadgelyo xumad waxbay ku kordhinohayeen dadka dareenkoodana way kicinohayeen saasi shalay ilaa maanta waxaa lasoo dhigaayay social media markaad aragtid argagax ayaad galaysaa marka taas ayay kusoo kordhinaysa dadka inay argagaxaan run waaye meelo aan ka dhicin ay ka dhaceen hadda baraha bulshada xiriirka waxaa isticmaalayo hadda oo dhibaatada u ya waxaa baraha xiriirka bulshada isticmaalaya sida xataa ganacsatada ay ii sheegeen qaarkood dhalinyarada gaca dhaca geysanayso oo dhahayso meel heblaaya aan tagno aan dhacno marka ayagoo dhacaya xataa social mediaha iyo meelo badan lasoo gelinaya xataa dukaamadii oo la biliilqeysanayo ha waa waxyaabaha aan aan soomaalida kala hadalna way kamid tahay laakiin ayagii naftirkooda kuwii oo dambiilayaasha ahay wax dhici rabaan ayaa saas isku abaabulaayan isku gaarsiinayeen warka waxay leeyihiin aan aan dhacno aan saas yeelno hadda waxaan ka hadlaya booliiska ka hadlaayeen arrintaas in si looga hortagi kar looga hortago waayo midka ugu weyn hadda taagan waxa waaye waa newskaasi oo qaldan oo la faafinaayo oo laleeyahay berito waxaasaa dhacayaan hadda maanta ilaa shalay dadka ma shaqaysanin waxaa leeyahay berito waxaas iyo waxaasaa dhacayaan hala tirtiro berito waxaa laga saaro wadanka waxaasaa socda